deegaanka madhabo oo dhaca koonfurta gobolka jabada hoose ayaa waxaa degaan bulsho intooda badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay ka kalluumaysiga badda qaar ka mid a dhalinyarada jasiiradda madhabo ayaa codsaday in laga caawiyo helidda qalabka kalluumaysiga mas-uuliyiin ka tirsan labada gol ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa booqasho ku tegay deegaankaasi iyagoona bulshada ka dhageystay ama kulan isxog wareysia la qaatay iyadoo bulshada mas-uuliyiinta ay u sheegeen baahiyaha ka jira deegaanka mid ka mid ah dhalinyarada ku nool deegaanka madhabo ayaa mas-uuliyiinta u sheegay kana codsaday in dhalinyarada laga caawiyo qalabkii ay ku kalluumaysan lahaayeen iyo agabyo kaloo duwan muwaadiniintii reer madhawo ee jubbaland waxaan doonaynaa insha allah hamdulaahidma in waxqabad dhammaystiran dowladdanada ee noo qabato qoli walba maanta nin walba camalkiisuu quutaa ninka geela la jira geeluu quutaa ninka loda la jira loduu quutaa kan arag la jira sidoo kale annaga waxaan nahay dad badliya oo baddaas ka shaqaysta oo ilahay waa ku roya salaada baddaas oo shaqa taga ilahay waa ku rooyahay ee shaqadooda baddaas tahay gaadiidada aan ku shaqaysanayna way naga dhammaadeen hadday faarboorto tahay iyo hadday doon tahay intaba qalabka sidoo kale waa u baahannahay in qalab noolo keen ugu dambeyn wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed oo ka mid a mas-uuliyiintii booqatay goobtaasi ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha ka jira deegaanka